xanan fariid baan joognaa annagu dad deegaan u hordajan baanannaa ma garat haye bal halkaas sidee wax uga dhaceen
waxay wax uga dhaceen islanal ka soo weeraray deegaanka dhabadeed waxaana soo weeraray afar tignika saakay muunaydii subaxnimo markii waagu baryey oo dadku ay rinjeynayeen haye maxaa dhacay marka
dad xaafadahoodii joogay oo masaakiin horreeniya ah oo guryahoodii jooga ayaa saaka lagu xasuuqa tignikadaas tignikadaasuna tignika milatariya oo saanadaysan oo oo dowladdu leedahay ahayd
waa garta marka oon filayna inay dowladdu leedahay dowladee
dowladda milatariga soomaaliya tignika lagala yimid xaggeeda ah waa garta marka bal dadka dhintay tiradooda waa imisa dadka dhintay laba weeye laba nin oo guryahoodii lagu dilay haddii alla kuu ronya laguna laayey dadka laayana dad waxay ahaayeen sanad military sita kabihii ciidankay siteen garkii ciidankay siteen tuutihii wateen sidaasay ahayn deegaanka dhabadeed ayayna naga soo weerareen waa garta marka sababta ma la sheegay u soo weerareen annagu hadda sabab kama warhayna dad miyo laska weeraraanna bilaa sabab la-aanna lagu weeraray hadda laguna xasuuqay guryahoodii sabab naloo weeraray iyo sababta dadka masaakiinta guryahoodii loogu laayey oo nalkugu xasuuqay oo dumar iyo caruurba hadda maaragtaa lagu dhibaateeyey dad iyo dunyada annagu hadda wax xiriira lama lihin tignikadaasaana soo gashay guryahoodii dad jooga oo isku shaacabbayena ku laayeen saaka kuna xasuuqeen deegaanka dhabadeed ka yimaadeen kuna laabteen waa garta marka hadda waxaa la leeyahay goobtoodii dilku ka dhacay xiisad baa ka jirta marka arrinkaasi ma jiraa waa xiisada taagan ma jiraan dadka de waxa weye deegaanka meesha lagu laayay oo joogaa sidii u joogaan dadka cadowgaa dadka laayay oo aan ku filayno inay maaragta waxa weeye halkaa ka yimaadeenna waa wey meeshii ay ka yimaadeen ay ku laabtay bal iiga warran hadda wax cabsiya miyaa jireen markaa wax dhacaan halkaas wax ka dhacaan si waa macquul cabsi waa macquul waayo waxa weeye meesha dad baa lagu laayay dad baa lagu xasuuqay de waxa weeye cabsi waa iska diyaaro kole waxay la tahay meel dad lagu laayay cabsi ninna la iska weydiin mayo waa garta marka maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka ee maamulka galmudug
waxaan ugu baaqayaa dowladda galmudug inay dabagal ku samaydo dadka iyada ka tirsan oo mislisiyabeelaadka ku qaraabanaya shaatigooda oo nagu soo hubayday oo waxa weye kabii ciidanka iyo tuutahoodii wata oo dadka shacabka iyo dadkii dee masaakiinta amarasa dalka jooga loo adeegsanayo ayadoo caano qabiil cuskan tignikaduna ay ka soo baxayd oo ka imaanayda haddii ilay ku reen dhabad oo waxa weeye dad ay iyo cawdba inta ka dhexle waxa weeye sidaasaan anagu aan u sheegnaa macnaha xaalad